أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى وأركان الصلاة ثلاثة أقسام وأركان الصلاة صلاة أركان تيدي ثلاثة أقسام سدح قيباته waxay inoo soo dhammaatay arkaanu salaa iyo shuruudu salaa maadaama arkaantii salaada sheekhu inoo soo dhammaystiray halkan wuxuu rabaa inuu uga hadlo arkaanu salaad qaybaha ay u qaybsamaan sheekhu wuxuu ku yidhi salaadda arkaanteedu waxay u qaybsamaan saddex qaybood alawalu alqismu alawal qeybta ugu horeysaa qalbiyun waa ruknun ruknigaasoo qalbiyun ee qalbiga loo nisbeeyey waa rugni ka imaanaya xagga qalbiga wa huwa rugnigaa xagga qalbiga ka imaanaya anniyatu niyada way faqad oo kale ah arkaanu salaadkii aanu soo qaadannay wax qalbiga laga samaynayo waxaa ka jira niyada bis niyada bis weeye waxa rugni yacni xiriir la leh oo qalbiga ka imanaya waxaa ka jira niyada bis oo niyada waxa weeye maxalka ay ka imanayso waa xagga qalbiga wa sharduhaa niyadaa shardigeeduna an takuuna niyadu waa inay ahaato maca takbiirati alixraam takbiirta xirashada micigeeda waa inay ahaato falaa tataqadam calayha walaa takunu bacdaha takbiiratulixraamka niyada lagama hormarin karo mana laga gadaal marin karo waxaa shardiga marka allahu akbar aada leedaho salaadda aada xidhanayso waa in markaas niyada aad la timaadid haddii allahu akbar inta aadan dhihin ka hor niyada aad la timaadid markii allahu akbar aada dhahaysana niyadu qalbigaaga ay ka maqnayd ama markii allahu akbar aad tidhi kabacdii aad niyeysatay salaaddii ma ansaxayso waa in laysla xidhiiriyo waa laga maarmaan takbiiratulixraam iyo niyo in laysla xidhiiriyo laga maarmaan wa an takuuna niyadu waa inay ahaato fi lqiyaami istaagga dhexdiisa inay ahaatana waa shardi niyada labadaa shardiya iska leedahay in takbiiratulixraamka lala xidhiiriyo iyo adigoo taagan inaad niyada la timaadid adigoo taagan niyada inaad la timaadid waa laga maarmaan waxaa kaloo shardi ah xaalat alistiqbaal adoo qiblada u jeeda niyada inaad la timaadidna laga maarmaan adigoo qibladiiba aan usii jeedin oo meel kale yacni wejigaagu usii jeedo ama sadrigaaga xabadkaagu uu qiblada ka leexan yahay haddii niyadii aada la timaadid ma ansaxayso niyadaas idan marka shuruuddaas in la ilaaliyo waa laga maarmaan waa in niyada lala xidhiiriyo allahu akbar markaad leedahay waa kow adigoo taagan waa inaad niyada la timaadid adigoo qiblada usii jeeda waa inaad niyada la timaado saddexdaa shardi laga maarmaan athaani kan labaad athaanigaas wuxuu ka socdaa waxaanu soo marnay arkaanu salaad waxay u qaybsantaa saddex qaybood hal qaybaa noo soo dhammaatay waa niyadii athaani alqismu athaani qismiga labaad alqowliya alarkaanu alqowliya alarkaanu arkaantii wey arkaantaasu alqowliyatu ee dhawaqa loo nisbeeyey waa arkaan lagu dhawaaqayo oo carabka uu samaynayo arkaan lagu dhawaaqayo oo in lagu dhawaaqo ay shardi tahay oo carabka uu samaynayo wa hiya arkaanta qowliyada ah khamsatun shan arkaanta laga samaynayo qowlka ama carabka laga samaynayo waa shan rugni takbiiratu lixraam takbiirta xirashada xirashada takbiirteeda أول الصلاة تكبيرة الإحرام كاسو أول الصلاة في أول الصلاة صلاة باللوغيد أهات تكبيرة صلاة اللغو باللابو ورقن قولي أه كما في الله نيدا كحرتي نيدا الله أكبر كإيري الله أكبر تعرفك كل واقع مايو وقلبك كإيري الله أكبر ما سعنيسو تاس ما أنسحيسو idan waa laga maarmaan rugnigan allahu akbar waa rugni qowli ah in carabka laga yidhaaho waa shardi wa qiraa'atu اlfaatixati faatixada akrinteedii wey fii kulli ragcatin ragco kastana lagu akrinayo faatixada ragco kasta faatixada in lagu akriyo waa laga maarmaan iyaduna waa rugni qowli ah faatixadu oo iyadana faatixadii in qalbiga lagala yimaado sida niyadii oo kale aad tidhaaho qalbiga ayaan ka akhriyey faatixadii ma ansaxayso waa in carabka laga akriyo wa qiraa'atu tashahudi ataxiyaadka akrintiisii wo ataxiyaadka isaguna waa rugni qowli ah oo isagana in carabka yacni laga hadlo oo carabka laga ataxiyaado waa shardi haddaad tidhaaho ataxiyaadkii waa niyeystay qalbigan ka akhriyey ma ansaxayso wasalaatu ku sallintii weeye cala annabiyi nabiga lagu salliyo sala allahu wasalama wabaaraka calayhi nebiga sala allahu wasalama wabaaraka calayhi salligiisa isagana waa rugni qowli oo carabka isagana in laga yidhaaho waa shardi salligii waa niyeestay ma ansaxayso wasalaamu salaamkii wey salaamo naqsigii salaamkaasoo aakhira salaati fii aakhiri salaa salaadda aakhirkeeda ahaaday salaamo naqsiga oo salaadda looga baxo assalaamu calaykum markaad leedahay isaguna waa rugni qowli ah oo ma ansaxayso inaad tidhaahid salaamtii kuma dhawaaqayee waa niyeystay salaadda inaan ka baxa niyeystay assalaamu calaykumna ma dhahayo ma ansaxayso taas maxaa yeele waa rugni qowli ah halaathatuhaa saddexdan ugu dambeeya arkaantan saddexdaah oo ugu dambeeya fi lqacdati fadhiga dhexdiisa ay ahaadeen fadhigaasoo alakhiirati ugu dambeeya saddexda waxaa weeye waa ataxiyaadka iyo salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo salaamo naqsiga saddexdaasi waxay ku dhex jiraan fadhiga ugu dambeeya fadhiga ugu dambeeya salaada marka niyadii waxaanu soo marnay oo rugni qowli rugni ahayd qalbi ah rugni qalbiya halkaas rugni bisaa ka jira waa niyada oo qalbiga laga samaynayo waxaan soo marnay niyadaas inay lahayd shuruud saddexa shuruud saddexa inay iska lahayd aanu soo marnay kuwana iyaguna shuruud ma leeyihiin oo carabka laga samaynayo shantan rugni iyaguna shuruud ma leeyihiin shuruuddii kuu sheegi sheekhu raximah llahu tacaala wa shardu haadihi tan shardigeeda taas oo alkhamsati shanta ah shantan rugni shardigeedu marka shardiga waxaa loola jeedaa bimacna shuruud maxaa yeele shardi waa mufrad isim mufradow isim mufradow oo asalkiisu nakiro ahaa laakiin maadaama hadda macrifo loo adiifiyey haadihi waa ismu ishaara ismu ishaaradu waa macrifo nakiro haddii loo adiifiyo macrifo loo adiifiyo nakiradaas waxay isku bedeli macrifay noqonay marka mufradkana haddii macrifo loo adiifiyo macno ahaan wuxuu noqdaa xagga cilmiga usuulu fiqhiga bimacna aljamac mufradun mudaafun ilaa macrifatin fayacumu mufradka haddii macrifo loo adiifiyo macno jamacuu noqdaa marka jamacaad ka macnaynay wa shardu haadihi tan shuruuddeeda ayaad leedahay taasoo alkhamsati shanta ah ilaa hal shardi way ka badan yihiin waxan mufrad ma ah walidaalika maadaama macrifo loo adiifiyey mufradun mudaafun ilaa macrifatin fayacumu mufrad haddii loo adiifiyo macrifo macno jamacu noqda caam wa shardu haadihi tan shuruuddeedii taasoo alkhamsati ee shanta ah shantan rugni oo aanu niri carabkaa laga samayn shuruuddeedu an yusmica qofku waa inuu maqashiiyo nafsahu nafsaddiisa waa inuu maqashiiyo bimacnaa jamiica xuruufiha xuruufteedoo dhan waa inuu nafsdiisa maqashiiyo waa laga maarmaan arkaantan carabka laga samaynayo shanta ah oo aanu soo marnay qofku waa inuu nafsaddiisa ismaqashiiyo haddii uu ku hadlo laakiin waxa uu ku hadlayo uusan isagii xataa maqli karinin ma ansaxayo ma ansaxayo ugu yaraan inuu asagu maqlayo waa shardi idaa lam yakun qofku hadduusan ahayn asama dhagoole qofku dhagoole hadduusan ahayn waa inuu ismaqashiiyo arkaantan shanta ah walaa maanicu riixin walaa hunaaka halkaasna aysan jirin maanicu riixin dabayl diideysa dabayl kuu diideysa codkaaga inaad maqasho haddaysan meesha jirin wa laqadin wa maanicu laqadin buuq kuu diidaya inaad codkaaga maqashona uusan meesha ka jirinin haddiise waxan iyo ama matoor agtaada uu ka shidan yahay ama dad agtaada ay ka qayliyayaan oo kuu diidaya inaad codkaagii maqashid markaas waxaad codkaaga kor u qaadi heer haddii waxana aysan jiri lahayn buuqan iyo matoorkan aysan jiri lahayn heer aada maqli lahayd adigu aada maqli lahayd ayaad codkaaga kor u qaadi markaa walaa maanicu riixin dabayl kuu diidaysana aysan jirin inaad codkaaga maqasho walaqadin buuq kuu diidaya inaad codkaaga maqashana hadduusan jirin iyo wanaxwihimaa labadaas wax la mida haddaysan meesha jirin wa ilaa haddii arrimahaasu meesha ay jiraan oo qofku uu dhagoolo yahay ama buuq uu jiro uusan codkiisii maqli karin ama dabaylo ay jirto ka celinaysa inuu codkiisa maqlo rafaca ay rafaca sawtahu codkiisuu kor u qaadaa bixaydu makaan ayuu codkiisii kor u qaadaa low zaala samamu dhegala-aantu hadday ka suuli lahayd walmaanicu shayga u diidaya inuu codkiisii maqlo waxa u diidayo matoorka iyo qaylada iyo waxaasu lacalla hadday meesha ka suuli lahaayeen la samica uu maqli lahay heer wuxuu markaa kor u qaadi codkiisa haddii uusan dhagoolo ahaa lahayn uu codkiisa maqli lahaa heerkaasuu dhagooluhuna kor u qaadi codkiisa haddii qofka matoor iyo buuq iyo agagaarkiisa ay wax jiraanna lacalla hadduusan buuqaas iyo matoorkaa jiri lahayn heer codkiisa uu maqli lahaa uu kor u qaaday isaguna codkiisa taasi marka waa shardi inuu asagu ismaqashiiyo waa laga maarmaan adiga un baana ismaqashiinaya haddaad ma'muum tahay ma'muum tahay haddaadan imaam ahayn imaamka isaga waxaa loo sunneeyaa codkiisa inuu kor u qaado si dadka ma'muumiintu ay ula socdaan dadka ma'muumiintu si ay ula socdaan meesha uu marayo iyo salaadiisa si ay ula socdaan iyo dhaqdhaqaaqiisa waa inuu codkiisa kor u qaado amaa qofku hadduu ma'muum yahay isaga un baa la rabaa inuu ismaqashiiyo lama rabo qofka maaragta dhinacyadaada dadka ku tukanaya in codkaaga ay maqlaan lama ogola amaa dadka qaarkood markay codka kor u qaadayaano oo dadkii ay waswaasinayaan oo dadkii khushuucii salaaddii ay ku khushuuci lahaayeen ay ka waswaasinayaan taasi waa khilaafu sharci wax sharciga khilaafsan wey codkaaga hoos u dhigo adiga uun ismaqashiin haddaadan imaam ahayn imaam haddii aadan ahayn dadka qaarkood markii allahu akbar ay leeyihiin ayay codkoodii kor intay u dhigaana waxaa loo malayn imaamkiioo rukuuci rabo markaasa waxaad arki ma'muumiintii qaarkooda rukuucay ilaa qofka markuu rukuucayba imaamku waaba taagan yahay waa qof ma'muumoo codkiisii kor u qaaday dhibaatadaasay leedahay dadka ma'muumiinta yacni codkooda kor u qaaday wa an laa yanqusa waa inuusan nusqaamin shay-an shayna waa inuusan nusqaamin shaygaasoo min tashdiidaatihaa tashdiidaati haadihi alkhamsa arkaantan carabka laga samaynayo shanta ah shidadyaalkeeda hal shid oo ka mida waa inuusan ka nusqaamin oo shidadyaalkii hal xaba waa inuusan ka tegin wa xuruufihaa xuruufteedii shantan xuruufteedii hal xaraf oo ka mida waa inuusan ka nusqaamin maxaa yeelay shidadyaalka qaar waxaa jira haddii laga tagoba gaalnimo keenayaa jira oo shidka qaarkood haddii laga tago kuwo gaalnimo keenayaa jira masalan lafdiga iyaaka oo kale lafdiga iyaaka qofku hadduu fududeeyo oo iyaaka uu yidhaah iyaaka nacbudu iyaaka haddii aan la shidin macnaheeda wuxuu noqonaa waa qoraxda iftiinkeeda iyaaka waxaa la yidhaha qoraxda iftiinkeeda marka iyaaka nacbudu iyaaka nacbudu waxay noqonaya qoraxda iftiinkeedaan caabudaynaa qoraxda iftiinkeeda ayaan caabudaynaahay noqon taasina waa gaalnimo walciyaadu billaah gaalnimo walidaalika marka qofka dukanaya waa inuu cinaayo gaarayo sid gaara oo u daneeyo ku dadaalo shidadyaalka shidadyaalka arkaanta qowliga ah iyo wa xuruufihaa xuruufteedana waa inuusan waxba ka nusqaamin xuruufta hal xaraf ee ka mid ah waa inuusan ka nusqaamin hal xaraf hadduu ka tago salaaddiisii ma ansixayso wa an yukhrijahaa xuruuftana waa inuu ka saaro min makhaarijihaa xuruuftaas makaanu bixidyaalkeedana waa inuu ka saaro xaraf walba ee xuruufulhijaa'i ah ee xuruufta carabiga xaraf walba ee xuruufta carabiga ka mida wuxuu iska leeyahay boos loogu talagalay oo uu ka baxo makhrajuu leeyahy xaraf walba marka booskii loogu talagalo sharcigu ugu talagalay in laga saaro waa inuu qofku ka bixiyo haddii xarafkii meelaan loogu talagelinba aad ka saarto markaad ku dhawaaqayso arkaantii qowliga ahaa dee salaadaadu markaa ma ansaxayso tusaale ahaan qofkii haddii uu yidhaah waladaalin waladaalin yacni carabkii uu wuxuu ku dhejiyey ilkihiisan hore salkoodu ku dhejiyey ilkihiisan hore ku dhejiyey carabkii carabka makhrajkiisu ilkahan hore ma ah waladaalin salaadiisi ma ansaxayso ilaa carabka makhrajkiisa isaga maxaa weye maxaa laga rabaa ixdaa xaafatay lisaan oo carabka labadiisa gees geesna waa midigtuu xigaa geesna wuxuu xigaa bidixda ama bidixda ka bixi ama midigta ka bixi laakiin axsan waxa ah fududna oo sahlan in bidixda laga bixiyo geeska carabka oo dhinaca bidixda xigta ayaad waxaad ku qoodanee yacni adraas alculya adraas alculya gowsaha kore gowsaha kore iyo carabka dhinaciisa bidixeeya ayaad isku dhejineen markaasi kuu toosiyood leedaha waladaliin adigoon buufinaynin oo buufin aan lagaa dareemaynin daamankaagi daamanka waxba ha buufinin waxba ha buufinin yacni waxaad isku qabanee ixdaa xaafatay lisaan midka aysarka ah oo bidixda xigaana fudud kan midigtana qofku hadduu isku kalifi karo waa ku ansixi waa makhraj saxiixa laakiin waaba dhibba dhib wood hadduu labadaba daadka uu ka saari karana oo yasaarkii bidixdii iyo midigtii labadaba uu ka saari karana way ku ansixi laakiin hadda waa howl adag taas howl adag woy waxaa ku fudud makhrajka ugu fudud waxaa weeye xaafatu lisaan oo dhinaca aysarka ah ee bidixda ah gowsaha bidixda xiga weliba gowsaha kore ku dheji dhinaca bidixda carabka bidixdiisa ku dheji walow daliin adoon too aan dhehayn too inaad neefiso lama rabo oo camankaaga ay soo buurtaan lama rabo markaad daadka ku dhawaaqaysa marka makhrajkiisa yacni daadka waxaan tusaale ugu soo qaadan waa ascab makhaarij alxurufu isagaa ugu dhib badan uguna adag inta kale dadku way iska wada yaqaanaan oo waa iska dadku qofku hadduu yacni si fidri ah oo khilqiyaho abuurisa ayuu makhaarijta ku fahmi karaa makhaarijta aada adag maahane makhaarijta aada adag maahane marka maadaama makhrajkiisa uu adag yahay haddii daadkii haddaad faru carabkan fooddiisa ayaad ilkahan kore saarto waladaallinay kaa noqonay marka waladaallinati ma ansaxayso salaaddii salaaddii ma ansaxayso qooyinka isagana waa sidaas oo kale ma dhihin gayri lmaqduubi ha dhihin gayr gayri lmaqduubi ha dhihin leanna qooyinka wuxuu ka mid yahay xuruufulxalqi xuruuftii la yidhaha xuruufulxalqiga ayuu ka mid yahay wuxuu ka baxaa dhuunta weliba adna alxalqi min addaakhil adna alxalqi min addaakhil dhuunta meesha ugu sokaysa xuruufta ka baxuu ku jiraa dhuunta meesha ugu sokaysa ayuu ka baxaa ooy xarafkana sidiisa makhrajkiisa waxaad ku dareemi saakinaa laga dhigaa xarafkaa la reebaa xarafka mahmaa saakin aad ka dhigtid waxaa sii xoogeysanaya ama kuu soo ifbaxaya makhrajkiisa makhrajkiisa kuusoo saxmaayo marka haddaad tiraha gayri lmaqduubi haddaad tiraa ma ansaxayso ama aad tiraa kayri lmaqduubi qayr oo qaaf aada akhriso qaaf aada akhriso ilaa qaaf haddaad tiraahi xuruuftii xuruufulxalqigii waad ka saartay xuruufxalqigii waad ka saartay hayri lmaqduubi aya hayri lmaqduubi calayhim waladaliin marka laga maarmaan way makhrajka in la ilaaliyo walidaalika sheekhan ibn xajar alhaytami oo minhaajkan sharaxa weyn ku leh markuu ka hadlaayay kitaabkiisa alfataawa alfikhiya alfataawa alfikhiya markuu ka hadlaayay wuxuu yidhi kahiiru min annaas in badan oo dadka ka mid a adaacuu xuquuqa alqur'aan waxay dayaceen xuquuqdii qur'aanka wamaa yajibu lahu iyo wixii qur'aanka u waajibayo min tacallumi ikhraaji alxuruufi min makhaarijiha iyo arrimihii la rabay oo xuruufta in makhrajkooda laga saaro dadka intooda badan waxa waa dayaceen faahimuu markaasay dembi galeen uu yidhi sheekhu bal fasaquu bal waa faasiqoobeen wa badalat salaatuhum salaadoodiina wuxuu yidhi ibnu xajar alhaytami sidaasay ku burtay marka xarafka yacni yaan la fududsanin makhaarij alxuruuf waa muhim laga maarmaan waa waajib waajib weeyo salaadaadii ansixideedii ku xihan yahay waana wax iska fudud makhaarij alxuruuf waxaa weeye hal maalin aad ku baran kartaa hal maalin oo bis aad ku fahmi kartaa makhaarij alxuruuf marka shaqo hal maalin inay kaa dayacdo cumrigaaga iyo salaadahaadii iyo aakhiradaadii oo dhan ay kaa dayacdo wax hal maalin aada baran karto waa dhibaato waa caqli xumow makhaarij xuruuf waxaad basiid u ahay u sahlan hal maalin qof yaqaan haddaad tidhaahdo ii sharax waxaad ku fahmi karta intooda badanna waxa weeye wax saliiqi ah oo qofka dabeecada basharkaba ilaahay subxaanahu watacaala hadduusan qofku cajaminimada uusan aada ugu fogaanin cajaminimada hadduusan aada ugu fogaanin makhaarijta intooda badan waxaa lagu fahmi karaa waa saliiqi waa fidri wax abuurista bini aadamka la shaqaynayo ilaa bacdu lmakhaarij oo culus maahan sida qooyinka iyo daadka wa an yukhrijahaa waa inuu ka saaro min makhaarijihaa makhaariji alxuruuf xuruuftaas makhaarijteeda inuu ka saaro xaraf walba meesha loogu talagalay waa inuu ka bixiyo wa an laa yugayira shay-an shay waa inuusan bedelin shaygaasoo min xarakaatihaa xarakaati haadihi اlkhamsa shantan arkaantan qowliyada ah ee shanta ee carabka laga samaynayo shaqalladeeda wax yarna waa inuusan ka bedelin takyiiran bedelid takyiirkaasoo yubdilu burinayo macnaaha kelimooyinka macnahoodii burinayo shaqallo waxaa jira haddii la bedelo macnihii ereyga dhanba macno kaleoo baadila ka dhigayaba oo macno kaleon loo baahnayn u yeelayaa jira masalan ancamta calayhim oo kale ancamta ta'daas hadduu qofku godo maxay noqonaya ancamtu calayhim dadka anaa u nicmeeyey noqonay anaa dadka ugu nicmeeyey hadduu marka macnaha caqiideeyana haddee kufrigayba noqon oo gaalnimuu noqon waxaa ka mid a sidaas oo kale assalaamu calaykum qofku markuu leeyahay hadduu siinka hoos dhigo assilaam hadduu yidhah salaamku wuxuu ka mid yahay kelimaadka musaladka ahoo oo saddexda xarako xarako walbaba macno cusub uu ereygu dhalaayuu ka mid yahay mahmaa shaqalkii aada beddesho macno cusub uu yeelan assalaam assilaam assulaam assilaam haddii le assalaamu calaykum haddaad tiraa dhagax dushiina allah yeelow habaaray ba noqon markaa soo ma korkiina dhagax allah ka buuxiyo dhagax allah idinku soo daadiyo saasay noqon waaba habaarba assalaamu calaykum haddii le assalaam haddii siinka la godana maxay noqonee bimacnaa lcidaamay noqon lafo assalaamu calaykum korkiina lafa allah ku daadiyo marka maxaa la doonayay ereygan assalaam assalaamu calaykum salaam bifatxi siin haddii la yidhaahna waa raxmaddii ilaahay nabadgelyo ilaahay waa duco markaasay noqon assalaamu calaykum nabadgelyadii ilaahay dushiina allah yeelo waana sida loo baahanya in loogu dhawaaqo assalaamu calaykum assalaamu calaykum bifatxi siin lidaalika marka shaqallada iyagana in la ilaaliyo waa shardi shardigu wa an laa yasiida waa inuusan ku siyaadin fiihaa fii tilka alkhamsa arkaantaa shanta ah dhexdooda xarfan xaraf waa inuusan ku siyaadin xarafkaasoo yabdulu bihi bisababihi xarafka sababtiisa macnaaha macna alkelimaat ereyadii macnahoodii uu ku burayo waa inuusan xaraf ku siyaadinna waa laga maarmaan xarafkaasoo haddii la siyaadiyo macnihiiba uu burayo oo yacni macno baadilu meesha uu ka imanayo masalan hamzada hamsatuljalaala allahu akbar haddii hamso kale lagu sii siyaadiyo laba hamso ayay noqon laba hamso haddii lagu siyaadiyo waxaa meesha imanaya macnihii waa isbedelayo su-aala imanaysa istifhaam istifhaamu macnihii imano wuxuu noqon allaahu akbar allaahu akbar talow ilaahay ma weyn yahay oo markaa waxaa weeye macnuhu wuxuu noqon ashaku waاtaradudu fi اtakbiir ilaahay weyninkiisa aad ku shakisay ilaahay weyninkiisii jala jalaaluh ayaad markaas ku shakisay waa macno baadila marka macno baadila meesha imanaya marka xuruuf inaan lagu siyaadinna waa laga maarmaan wa an yuwaaliya waa inuu xiriiriyo beyna kelimaatiha kalimaati اlkhams arkaantaa shanta ah ereyada ay ka koobantah erayadeeda erayadaa dhexdoodana waa inuu xiriiriyo kelimaadka in la xiriirina waa laga maarmaan oo aamus oo bilaasha macno aan ku fadhin waa inaadan aamusin oo markuu yidhaha bismi illaahi اraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin hadduu iska aamuso cillad uu aamusana ma jirto neef qabatay ma jirto qufac qabtay ma jiro eber waaye waa inuu ku soo celiyo faatixadii faatixadii waa inuu ku soo celiyo bian laa yafsila beyna shayin minha shay iyada ka mida waa inuusan kala dhex gelin wamaa bacdaha biaktara wax ka badan min saktati tanafus aamuska neefta ah neefta hadday ku qabato waad ku neefsanaya meesha laakiin wax ka badan lama ogola wa an yuratibahaa alarkaan alkhamsa arkaantaa shanta ah waa inuu habeeyo inuu habeeyo waa shardi calaa nadmihaa nadmi alarkaan alkhamsa arkaantaa shanta ah nidaamkeeda waa inuu ku habeeyo nidaamkaasoo almacruufi ee la yaqaano sida la yaqaanana waa inuu u akhriyo habeeyo masalan faatixadii siday isugu xigto waa inuu isugu xijiyo ataxiyaadkii siduu isugu xigo waa inuu isugu xijiyo takbiiratu lixraamkii siduu isugu xigo allahooda la hormarinayo akbar la gadaal marinayo waa inuu isugu xijiyo habka nidaamka la yaqaano waa inuu u habeeyana shardigu shuruuddaasi iska leedahay arkaanta carabka laga samaynayo ee shanta ah qeybtii saddexaad alqismu haalith athaalithu alqismu haalith qeybta saddexaad ee ugu dambaysa ilaa waxaanu soo sheegnay arkaanta waxay u qaybsantaa haanu nidhi saddex qaybood ayay u qaybsantaa laba qaybood waan soo marnay qaybtii saddexaad alficliya alarkaanu alficliya arkaan ficil loo nisbeeyo arkaan waxaa weeye qalbigana aan lagala imaanaynin carabkana aan lagala imaanayn oo carabka aan uusan samaynaynin bal waa arkaan ku xihan dhaqdhaqaaq bis afcaal jidhkaagoo dhaqdhaqaaqaya afcaal u baahan wahiya afcaashaasi wahiya arkaantaas ficliyada ah arkaanta ficliyadaa ficilka laga samaynayo ثalaaثaةa caشhara saddex iyo toban rugnigo alqiyaamu istaagii wey istaaggii oo faatixadii istaag lagu akrinaayo istaaggaasi waa wax ficil jirkaagu samaynayo ee wax qowlo lagu hadlayo ma ah wa rukuucu rukuuci rukuuc isaguna waa ficil wa dumaaniinatu dumaaniinatu rukuuc rukuuca xasiloonidiisii wey walictidaalu sanaanshihii wey waa sanaanshihii samic allahda lagu akrinaayo اعtidaalka isaguna waa ficil qowl ma ah qowlkaas oo samic allahu marka la leeyahay kaasi rugni ma aha waa sunno sunno wey rugni maaha samic allahda la leeyahay la akrinayo akrintaasi waa sunno wa dumaaniinatu dumaaniinatu اlictidaal ictidaalka xasiloonidiisii wey wasujuudu sujuudkii wey sujuudkaasoo alawali ugu horreeyey sujuudka isagana waa ficil ficil wax la sameynay wax carabka laga akrinayo ma aha sujuud ama carabka waxa laga akrinayo oo subxaana rabbiya alaclaa qofku uu leeyahay waa sunno rugni ma aha taas akrintaas wa dumaaniinatu dumaaniinatu sujuudi اlawal sujuudka hore xasiloonidiisii wey waljuluusu fadhigii wey fadhigaasoo bacdahu bacda sujuudi اlawal sujuudulawalka ka dambeeya wa dumaaniinatu dumaaniinatu اljuluus fadhigaa xasiloonidiisii wey wasujuudu sujuudkii wey sujuudkaasoo athaani labaad wa dumaaniinatu dumaaniinatu sujuudi اthaani sujuudka labaad xasiloonidiisii wey wa waaxidun wa ruknu waaxidu hal rugnina bacda aakhiri ragca ragcada aakhirkeeda ka bacdiyu ahaadaa ragcada ugu dambaysa ka bacdiyu ahaadaa wa huwa rugnigaas oo ragcada ugu dambeeya ahna aljuluusu fadhigii wey fadhigaasoo alakhiir ugu dambeeya fadhiga ugu dambeeya isaguna waa rugni ficli ah oo ficil ahaan loo samaynayo aan yacni akhris uusan jirin wa waaxidun midna yansha-u midkaasi wuxuu ka dhashaa min ficli haadihi tan samaynteeduu ka dhashaa taasoo alarkaani arkaanta ah fii mowdicihaa arkaantan booskeeda lagu sameeyo rugni kasta booskii loogu tala galay markaad kula timaadid waxaa ka dhalanaya shay wa huwa shaygaas ka dhalanaya wuxuu yahay atartiibu habayn rugni kasta meeshii loogu tala galay markaad dhigtid waxaa ka dhalanaya wax la yidhaaho tartiib arkaantii qofkanu waa tartiibiyey tartiibkaas marka isaguna waa rugni ficli ah rugni ficli way tartiibkaa isaguna wa shardu اlarkaani arkaanta shardigeedii waa sidii oo kale waa mufrad mudaafun ilaa macrifatin fayacumu macno caamu noqon jamacu noqon shardu اlarkaan bimacnaa shuruud alarkaana loola jeeda arkaanta shuruuddeedii arkaantaas oo alficliyati ficilka loo nisbeeyey arkaanta ficilka ah oo arkaantii hadda aanu soo marnay oo dhaqdhaqaaqa lagu samaynayo ficilka waxaa shardi ah sixatu maa shay ansixidiisaa shardi ah shaygaas oo qablahaa arkaanta ka horreeyey oo min al arkaani arkaantii ah rugnigan ficilka ah ee dhaqdhaqaaqa aad ku samaynayso waxaa shardiga rugnigii ka horreeyey inuu ku ansaxo kii ka horreeyey hadduusan kuu ansixin isaguma ansaxayo isaguma ansaxayo tusaale ahaan rukuucii oo kale waa rugni ficil ah oo wax dhaqdhaqaaqu uu samaynayo waa ficilkii jirkaagu uu samaynayo rukuucii rukuucaas waxaa shardi ah rugnigii ka horreeyey horta inuu kuu soo ansaxo oo rukuuca maxaa ka horreeyey qiyaamkii faatixadii faatixadii inay soo a soo akhriso oy kuu soo ansaxdo waa shardi haddii faatixadiiba aadan soo akhrin rukuuca hadda ma ku ansaxayo iyo wixii ka dambeeyo o dhanba rukuuca iyo wixii ka dambeeyo o dhan ma ku ansaxaya rugni kasta kan ka horreeya waa inuu kuu soo ansaxo walidaalika sharxa wuxuu ku leeyahay falow shaka hadduu shakiyo raakican isagoo rukuucsana wuxuu ku shakiyey hal qara'a alfaatixa faatixadii halow ma soo akhriyey ow saajidan ama isagoo sujuudsana wuxuu ku shakiyey hal ictadala ictidaalkii ma sameeyey ictidaalkii samic allahu lagu akhrinayo ictidaalkii ma sameeyey sujuuddii uu maraa markaas wuxuu ku shakisan yahay ictidaalkii inuu ka soo tegey qaama waa inuu istaago fawran si deg dega wujuuban ilaa rugniga ka horreeyaba haddaad ku shakisanta usan ku ansixin waa in si deg deg aad u soo istaagto oo ru- yacni faatixadii kii rukuucii asagoo jooga hadduu shakiyey faatixadii ma ka soo tagtay faatixadii waa inuu soo akhriyo haddii sujuuddii uu ku shakiyo inuu ictidaalkii ka soo tegana waa inuu ictidaalkii dib ugu laabto walow shaka hadduu shakiyo saajidan asagoo sujuudsan hal rakaca talow ma soo rukuucday mase sooma rukuucin rukuuciyuu ku shakiyey sujuudiyuuna mara qaama waa inuu istaago aydan fawran wujuuban uma rakaca markaas kabacdii soo rukuuci intay istaagtaad soo rukuuci marka laga maarmaan weeye rugni kasta rugniga ka horeeya waa inuu ansaxo wa an laa yaqsida waa inuusan ula qastin biha ay bilarkaani alficiliya arkaantaas dhaqdhaqaaqa laga samaynayo hayrahaa arkaantaas kayrkeed waa inuusan u qasdin rugniga ficilkiisa aada samaynayso markaad dhaqdhaqaaq samaynayso dhaqdhaqaaqaas waa inaad ula qasado rukuuca yacni rugnigaas waa inaad ula qasado dhaqdhaqaaqaas waa inaad rugniga ula qasado waa laga maarmaan haddii rugniga aadan ula qasdin dhaqdhaqaaqe wax kale aada ula qasado ma ansaxayo marka tusaale ahaan markii qofka asagoo rukuucsan asagoo rukuucsan oo wuxuu rabay inuu samic allahu ilaahu ictidaalkii sameeyo asagoo iska rukuucsan ayaa laga nixiyey waxba agtiisa ku soo dhacay jug oo agtiisa maqlay markaasuu soo boodo madaxa kor u soo qaaday markaasuu wuxuu yidhi ewalba waad usii socotay samic allahu xaggiisee iska wado salaaddii ma ansaxayso taas horta waxaan aad markii hore sababta madaxaaga ka dambeysay oo dhaqdhaqaaqa madaxaaga aad kor u soo qaaday sababtaas maxay ahayd ka dambeysay niyada aad ku soo qaaday madaxaaga madaxa niyada aad ku soo qaaday ma ahayn liajli inaad rugnigan ictidaalka ah oo samic allahu rugnigan inaad samayso ma ahayn niyadaas bal waxaad madaxaaga kor ugu soo qaaday waxay ahayd argagax dartiis iyo naxdin bis marka waa inaad soo laabatid rukuucii u soo laabo markaad naxdo so- madaxaa kor u qaaday rukuucii u soo laabo kabacdi adoo niyadaadu saxiix tahay madaxaaga kor u soo qaado haddaad niyeysatay wax kale waa inaadan u qastin waa laga maarmaan wey. falow rafaca ra'sahu walidaalika sharaxa wuxuu ku leeyahay madaxiisa hadduu kor u soo qaado min arukuuc fascan isagoo argagaxsan min shayin lam yakfi kuma kfila falyacud ilayhi waa inuu rukuucii dib ugu laabto uma yactadilu markaas kabacdi ictidaalkii samayna wa ama mubdilaatu salaad halkaas waxaa inoogu dhammaaday arkaantii iyo shuruudahoodii iyo qaybaha arkaantu ay ka kooban yihiin oo saddex qaybood ah rugni qalbi iyo qowli iyo ficli saddexdaas inay arkaantu ka kooban yihiin sheekhu noo sheegay halkan waxaan ka gelaynaa salaadda waxyaalaha buriya wa ama mubdilaatu salaad salaadda waxyaalaha buriya fatna cashara labiyo toban wey labiyo toban shay ayaa salaadda kaa burin karta alأwal kan ugu horeeya faqdu shardin waa shardi weyntiis shardigaas oo min shuruudihaa salaadda shuruuddeedii ka mid a shuruuddaas oo alithna cashara labiyo tobanka ahaa camdan liajli camdin kas darteed loo waayo kasuu uga tegey shuruuddu salaad shardi ka mid a haddii laga tago kas looga tago eberway salaaddii ma ansaxayso oo shuruuddu salaad waxaa ka mid ahaa qiblada in loo jeesto waxaa ka mid ahaa cawrada in la asturaa ka mid ahayd arrimahaasoo dhan haddii mid ka mida aad ka tagto maalan qibladii qaabiliddeedii aad ka tagtay cawradaadii maba asturna salaaddii ma ansaxayso walow biikraahin walow kaana alfaqdu weyntu haba ahaato biikraahin qasbid ru- yacni ka tegidda uu shardigaa ka tegey shuruuddii salaadda haba lagu khasbo salaaddii ma ansaxayso oo waxaa lagu yidhi khasab waa inaad isku qaawiso isagoo salaaddii ku jiraa waxaa la yidhi qasab waa inaad isku qaawiso ma dhahayo waa lay qasbay salaaddii waa ansixi ma jirto hadda waa inaad salaadda dib ugu soo celiso waa laga maarmaan ma ansaxayso ow sahwan ama halmaan ama halmaam ow kaana alfaqdu sahwan oo shardiga salaadda wuxuu uga tegey halmaan ow jahla ama wuxuu uga tegey jaahilnimo waxaasoo dhan waa islam jaahilnimo uga tag halmaan uga tag ha lagu khasbo kas adigaa uga tegey marba haddii shardi shuruudu salaad ka mida la waayo salaaddii maba ansaxayso biayi sabab ha loo waayo biayi sababin min alasbaab sabab kasta ha loo waayo athaani kan labaad ee salaaddu ay ku burayso faqdu rugnin rugni weyntiisii wey rugnigaasoo min arkaaniha salaadda arkaanteeda ka mid a arkaantaasoo ah tiscata cashara sagaaliyo tobanka ahaa camdan liajli camdin kas darteed loo waayo arkaantii arkaanu salaa ayaa mid ka mida uu ka tegey wuxuuna uga tegey kas maalan faatixadii oo kale arkaanu salaad waxaa ka mid aha faatixada in la akriyo faatixadii kasuu uga tegey rukuucii uu kas uga tegey ma ansaxayso salaaddii salaaddii ma ansaxayso laakiin hadduu halmaan uga tagana halmaan hadduu uga tago xukunkeedu maxay noqon fain kaana hadduu yahay faqdu rukni rukniga weyntiisu hadday sahwan halmaan tahay ataa bihi ruknigaasuu la yimaadaa idaa waqtigii uu la yimaadaa dakarahu rukniga uu xasuusto rukniga markuu xasuustuu la imaanaa walaa yuxsabu mana loo xisaabayo maa shaygii shaygaasoo facalahu shayga uu sameeyey bacda almatruuki ruknigii laga tegey ka bacdi wixii uu sameeyena ma loo xisaabayo xataa yaatiya ilaa uu kala yimaado bihi birukni lmatruuk ruknigii laga tegey ilaa uu kala yimaado waxaas uu samaynayo o dhan asagaa iska samaynaya xisaab uguma jirto mana loo xisaabayo sheekha halkan wuxuu uga hadli waxaanu nidhi haddii kas uu arkaanu salaad rugni ka mida uga tago kas hadduu uga tago salaadiisii waa burtay oo ma ansaxayso hadduu halmaan uga tagana xukunkeedii maxay noqon halmaan hadday uga tago markuu soo xasuusto ayuu rugnigaas la imaana wixii ka dambeeyuu sameeyena rugnigaa uu ka tegey wixii ka dambeeyuu sameeyena loo xisaabi maayo tusaale ahaan rukuuciiyuu halmaamay rukuucii oo halmaan uga tegey oo markuu faatixadii akhriyey samica allahu iska yidhi faatixadii markii la akhriyey la rukuuciyaa la rabay uu ka booday rukuuci halmaanuuna uga booday samica allahu iska yidhi waa iska socday sujuuddii iska aaday sujuuddii isagoo ku jira ayuu wuxuu soo xasuustay inuu rukuucii inuu rukuucii uu ka tegey oo rukuucii uu halmaamay saasuu soo xasuustay maxaa laga rabaa sujuudda ka soo kor noqo ka soo tage rukuucii samee rukuucii inuu soo sameeyo wixii ka dambeeyey rukuuca aad ka tagtana xisaaba kuguma jirto ma lagu xisaabayo fain ad fain kaana hadduu yahay faqdu rugni rugniga weyntiisa sahwan hadduu yahay halmaan ataa bihi rugnigaasuu la yimaadaa idaa dakarahu markuu xasuusto ayuu la yimaadaa walaa yuxsabu mana loo xisaabayo maa shaygii shaygaasoo facalahu shayga uu sameeyey bacda almatruuki ruknigii laga tegey ka bacdi wuxuu sameeyey loo xisaabi maayo xataa yaatiya ilaa uu la yimaado bihi birukni rugnigaas ilaa uu kala yimaado laakiin laba mas'alaa loo kala qaadi rugniga markuu xasuusto waxaa loo kala qaadi meesha aad ku soo xasuusatay waa meeshee tusaale ahaan misaalkeennii hore wuxuu ahaa rukuuciyu halmaamay sujuuddii kusoo xasuustay rukuuciyu halmaamay sujuuddii kusoo xasuustay waxaanu nidhi waa inuu soo istaago oo uu soo rukuuco waa laga maarmaan laakiin haddii uu soo xasuusan waayona hadduu soo xasuusan waayo ilaa ruknigii mid la mida uu ka soo gaaro oo maalan sujuuddii kuma soo xasuusan faatixadii ayuu akhriyey faatixadii uu akhriyey rukuucii marku kale markuu marayo waa ragcadii kale rukuuceedii ragcadii kale rukuuceedii markuu marayo oo wuxuu soo xasuustay ragcadii hore inuu rukuuc ku soo dhaafo marka muxuu mari hadda ruknigii uu halmaamay mid la miduu soo gaaray ruknigii uu halmaamay mid la miduu soo gaaray ruknigii aada halmaantay mid la mida booskiisii haddii aad soo gaarto salaadda habka hadda ay kugu socoto ayaad isaga wadan ragcadii horena waxay kuu noqonaya waxba kama jiraan hadhow waxaad tukatay waa ragcooyin saddexa haddaad afar ragcad tukan lahayd maxaa le ragcadii hore waxaad ka tagtay rukuuc xisaabna kuguma jirto ma ku xisaabna hadhow salaadda markii aad yacni saddexaad u xisaaban ragco inaad tukatay hal ragca lagaa rabaa hadhow oo ziyaado ah inaad la timaado hal ragco waa inaad la timaado ee dhihi maysid afar ragcaan tukaday adoo xisaabanaya ragcadii rukuuceeda aad ka tagtay adoo xisaabanaya ma xisaabanaysid taas marka labadaa masalaan u kala qaadaynaa nidhi haddii rugniga aad ku xasuusatay isagii oo kale intaadan gaarin haddaad xasuusatay waxaanu nidhi waad soo laabanay rugnigiiaad samay laakiin isagii oo kale haddaad ku xasuusatana salaaddii aad iska wadanay hadhowna ragcad la iman markaas athaaliثu kan saddexaad oo salaada burinayo ziyaadatu rugnin rugni ziyaadintiisa wey rugnigaasoo min arkaanihaa salaadda arkaanteedii ka mid a arkaantaasoo alficliya oo ficilka dhaqdhaqaaqa loo sameeyey loo nisbeeyey dhaqdhaqaaq loo nisbeeyey arkaantii dhaqdhaqaaqa lagu samaynayo hadda aanu soo marnay arkaantii ficliga ahayd mid ka mid wuu ziyaadiyey maalan rukuucii oo kale rukuucii hal maraa la rabay inuu rukuuco ragcadiiba hal rukuuca ku jira laba gooruu rukuucay laba goor ayuu rukuucay eber wey salaaddiisi ma ansaxayso marba hadduu rugniba ziyaadiyey oo ficil ah ma ansaxayso ama sujuuduu ziyaadiyey maxaa la rabay ragcadiiba laba sujuudaa ku jirta saddexuu ka dhigay halkii ragcaba laba sujuudaa ku jirta saddex gooruu sujuuday ma ansaxayso salaaddii way ka burtay haddii rugni la ziyaadiyo laba rugni hadduu ziyaadiyo saddex rugni ziyaadiyana ka sii dara waa ka buri salaadda ilaa waxaa loogu cudur daari qofka arkaanta ziyaadin kara mar waxaa jirta aysan salaaddu kaa burayn adigoo rugni u ziyaadiyey camdan kas adoo rugni ficliya u ziyaadiyey aysan salaaddu kaa burayn markaas goormo wey waa markii ma'muum aad tahay ma'muum aad tahay oo afcaashan aad ku xaq dhowrayso imaamkaaga imaamkaaga aad ku xaq dhowri maahane afcaashan adiga ziyaaday kugu ta binisbati ilayka adiga markii lagu nisbeeyo ziyaaday kugu ta tusaale ahaan imaamkii waxaad ku soo xiratay samic allahu isagoo maraya samic allahu isagoo maraya ayaad ku soo xiratay adigii markii salaadan maxay kuu tahay awal ragcay adiga kuu tahay awalu ragca maxaa lagaa rabay maxaa bilow ku ah allahu akbar maxaa ku xijin jirtay haddaad kaligaa ahaan lahayd faatixadaad ku xijin jirtay soo maha faatixa iyo waxaas ma akhrinaysa ricaayatan limutaabacati اlimaam adigoo ilaalinaya imaamka raaciddiisii samic allahdaad la iman samic allahda waa la timid sujuudaad la timid waxaasoo dhan ziyaaday ku yihiin ma lagu xisaabaya ragcadaas adiga ragcadaas afcaal ziyaadaho badanaa ku jirta oo sujuudaad ziyaadisay haddana rabi kfir lii fadhigeedaad ziyaadisay sujuud kale sujuudda labaad oo adiga ziyaaday kugu taha waxaasoo dhan ilaa xisaabtaada kuma jirto xisaabtaada kuma jirto ragcadan adiga lagu xisaabi maayo marka waa afcaal badan oo qofku uu ziyaadiyey camdan uu u ziyaadiyey salaadiina aysan ku buraynin waa markii ay tahay limutaabacati اlimaam imaamka raaciddiisa markay tahay ow amase ityaani niya ama niyadii ow ityaanu niyati ama niyadii la imaatinkeedii wey ow takbiirati اlixraam ama takbiirtii xirashadii la imaatinkeedii aw isalaami ama salaamo naqsigii la imaatinkiisii fii gayri maxalih maxali daalika rugni rugnigaas aanu soo sheegnay booskiisii booskaa kayrkiis uu kula yimid camdan caamidan xaal uu u kasaayo ayuu rugnigaas booskiisii boos aan ahayn ayuu kula yimid oo rugnigaa maxaa loola jeedaa waa saddexdan rugni niyadii takbiiratulixraam salaamo naqsigii saddexdaas rugni mid ka midu wuxuu kula yimid meelaan loogu talageli meelaan loogu talagelin tusaale ahaan niyadii wuxuu kula yimid niyada maxaa loogu tala galay takbiiratu lixraam inuu la xiriiriyo saasay waajibku ahaa lama xiriirin niyadii wuxuu kula yimid fii athnaaءi اlfaatixa faatixadii dhexdeediiuu niyadii kula yimid ma ansaxayso salaaddii waa ka burtay ama salaamo naqsigii wuxuu kula yimid fii gayri maxalihi camdanna kasuu u yeeli isagoo yani rukuucii oo kale ku jiro aلsalaamu عalaykum iska yidhi camdi de waa mutalaacib qof cayaarayo qof cayaarayo qofkaas ama takbiiratulixraamkii wuxuu kula yimid meelaan loogu talagelin takbiiratulixraam camdiyuuna u samayn kas fa in kaana hadduu yahay alityaan la imaatinku hadduu yahay oo niyada uu la yimid ama takbiiratulixraam ama salaamo naqsigii sahwan hadday tahay sahwan hadduu yahay halmaan laakiin waxaan ka reebaynaa xirashada xirashada saddexaan soo marnay rugni oo booskoodii haddii aan loola imaan oo boos kale lagula yimaado salaaddu ay burayso fa in kaana damiirkeed waxaad la celin alityaanu la imaatinku hadduu yahay bisalaam aw iniya salaamtiiuu la yimid ama wuxuu la yimid yani niyadii sahwan halmaanuu kula yimid fii gayri maxalih halmaanuu kula yimid fii gayri maxalih maxalkiisa kayrkiisa waa qowliye hadde waxaanu ka hadlayno niyadana ka reeb nafteeda niyada nafteeda niyada waxaad ka reebi iyo takbiiratu lixraam waa salaamo naqsigii bisaa loola jeedaa marka salaamo naqsigii bisaa noo imanaya fa in kaana hadduu yahay alityaan bisalaam salaamo naqsigii oo lala yimaado sahwan halmaan hadday tahay halmaanu wuxuu ugu salaamo noqsaday meelaan loogu talagelin laakiin kas maane halmaanay ka tahay ow amase marka lam tabdultaa ubood fa in kaana hadduu yahay alityaanu in lala yimaado bisalaam salaamo naqsigii sahwan halmaan hadduu salaamo naqsigii ula yimid meelaan loogu talagelin lam tabdul salaaddu kama buriso matalan isagoo faatixadii akhrinayo assalaamu calaykum waraxmat ullah faatixadiiuna akhriyo laakiin muxuu ula jeedaa sahwan waayo kas kama ah kabacdi wuxuu issoo xasuustay inuu khaldamay salaaddiisii waa saxiix waa iska wadanaa salaaddiisii salaaddiisii waa iska wadanaa kama burayso laakiin hadduu kas u samayn lahaa waa mutalaacib qof salaadda ku cayaarayo ayuu noqon lahay salaadda waa ka buri lahay fain kaana hadduu yahay alityaan bisalaam salaamo naqsigii lala yimaado sahwan halmaan hadduu yahay lam tabdul kama burayso alityaan bisalaam waxaan ugu qeydaynaa haddii niyadii hadde suurtagal ma aha in lagu fasiro niyadii hadduu u niyeysto asagoo faatixadii akhrinaya hadduu niyadii la yimaado sahwan halmaan oo markii hore maba niyeysanba haddeeruu niyadii la yimid isagoo faatixadii akrinaya halmaanuuna ula jeedaa lam tabdul suurtagal maaha waa ka buri salaadu mar walbaba niyada taas waad ka reebi mar walbaba niyada iyo takbiiratulixraam labadaba kuma jiraan ee waxaa loola jeedaa salaamo naqsigii bis ow zaada ama wuxuu ziyaadiyey hayra maa iladii kii kayrkiis dukira huwa maaga la soo sheegay oo min alarkaani arkaantii ah arkaanta haddii la ziyaadiyo oo kas loo ziyaadiyo salaaddu ay ku burayso maxay ahayd arkaanu alficliya eh arkaan alficliya arkaantaas ficliyada maahane wax kale ayuu kas u ziyaadiyey oo waxa kale maxay yihiin maalan waa arkaantii qowliga ahayd faatixadii uu laba goor ku celceliyey shan gooruu ku celceliyey toban gooruu ku celceliyey ma ka burayso ataxiyaadkii uu shan goor ku celiyey toban gooruu ataxiyaaday ma ma ka burayso camdan kas ayuu u ziyaadiyey ow sahwan ama halmaanuu u ziyaadiyey lam tabdul kama burayso waxa salaaddu ku burayso haddii la ziyaadiyo waa arkaanta la yidhaaho alarkaan alficliya alarkaan alficliya haddii uu ziyaadiyo markaas way marka ka burayso amaa arkaan qowliya arkaanta hadalka ah hadduu arkaantaas uu ku celceliyo faatixadii ataxiyaadkii oo kale uu ku celceliyo uu ziyaadiyo kama burayso salaada ka takriiri faatixatin faatixadii uu ku celceliyey wa tashahudin akhiir ataxiyaadkii ugu dambeeyey uu ku celceliyey laa licudrin cudurdaar la-aan may lam tabdul ma burayso salaatuhu calaa lasaxi laakin yasjudu lisahwi sujuudu sahwi u sujuudi fii ficli maa yumdilu camduhu asalaat maxaa yeelay wuxuu sameeyey wax kas hadduu u samayn lahaa salaaddu ay buri lahayd ow zaada wuxuu ziyaadiyey hayra maa iladii kii kayrkiis dukira lasoo sheego min alarkaani camdan kasuu u ziyaadiyey ow sahwan ama halmaanuu u ziyaadiyey lam tabdul salaatuhu salaaddiisu ma burayso alraabicu midka afaraad an yataxaraka waa inuu dhaqdhaqaaqo xarakatan dhaqdhaqaaq xarakadaasoo waaxidatan keligeeda xarakadaasoo mufridatan ee xadgudubtay dhaqdhaqaaq xadguduba ayuu sameeyey ilaa dhaqdhaqaaqa kitaabkeeni hore waxaanu ku soo marnay talaata xarakaatin mutawaaliyaat salaadda waa ku buri jirta saddex dhaqdhaqaaq oo xidhiira waxaa kaloo la mid ah oon soo marnay haddii xaraka mufdira xaraka mufrida xarako xadguduba hadduu hal mar dhaqdhaqaaqo ka dafratin bootin oo kale bootintaasoo faaxishatin faalxun salaaddaasoo ku jiruu booday wa darbatin mufrida garaac oo kaleo xadguduba garaaca xadgudubkaa horaan usoo fasirnay bian yataxaraka lahaa mucdamu lbadan aan kusoo fasirnay jirka intiisa badanaa la dhaqdhaqaaqay dhaqaaq yacni oo jirka intiisa badan uusan la dhaqdhaqaaqaynin salaaddu kuma burayso laakiin hadduu asagii isbaaciyo jirkiisii dhammaa uu baaciyo garaac mufrida markaasuu noqon oo jirkiisa inta badan uula dhaqdhaqaaqo salaaddii waa ka buri ow amase halaata xarakaatin taxaraka wuxuu dhaqdhaqaaqay halaata xarakaatin saddex dhaqdhaqaaq xarakaadkaasoo mutawaaliyatin ee xidhiira camdan kas kaana taxaruku dhaqdhaqaaqu kas ha noqdo ow sahwan ama halmaan ha noqdo ow jahlan ama jaahilnimo ha noqdo biayi sabab ha u dhaqdhaqaaqo marba hadduu xarakaad xidhiiraba oo saddex xarako oo xidhiirta hadduu sameeyey salaaddiisii waa ka buri ama camdi ha u dhaqaaqo ama kas ama jaahilnimo alkhaamisu rugniga hanaa alkhamis waxaan leey midka shanaad ee salaaddu ay ku burayso an ya'kula waa inuu cuno ow yashraba ama uu cabo qaliilan wax yar aklan qaliilan cunid yar ama shurban qaliilan cabitaan yar camdan caamidan xaal uu kasayo wax yar ba allah ka dhiga hadduu cuno xabad simsima ba allah ka dhigo hal xaboo simsimuhu laqay ba allah ka dhigo camdi kasuu u laqay ama hal maruu biyo ka badaba allah ka dhigo camdan ba hadday taho kas ay tahay salaaddii waa ku buri haddii halmaan ay tahana halmaan hadduu wax u cuno fa in kaana hadduu yahay almadkuur midka lasoo sheegay oo min alakli washurbi kan lasoo sheego oo cunitaanka iyo cabitaanka ah sahwan hadduu halmaan yahay ow jahlan ama jaahilnimo ay tahay wuxuu wax u cunay wax u cabay asagoo salaad ku dhex jira laakiin jaahilnimada waxaa shardi ah wa cudira loona cudur daaro oo jaahilnimo loo cudur daarayo jahligiisu ay tahay waan soo marnay jaahilnimada qofka loogu cudur daarayo bian nasha'a baciidan can alculamaa meel culimmada ka fog ayuu ku soo barbaaray ow qaruba cahduhu bilislaam ama islaamnimaduu ku cusub yah waa gaal maruu soo islaamay labadaas qof wey labada qof oo loo cudur daaray lam tabdul salaaddii kuma burayso bilqaliili wixii yaraa bilakli اlqaliil cunitaankii yaraa bishurbi اlqaliil cabitaankii yaraa salaaddu kuma burayso wabadalat laakiin waxay ku burtay bilkaiir bilakli اlkaiir cunitaan badan hadduu qofku cuno ama cabitaan badan uu sameeyo ama mar dhow ha yani jaahil ha noqdo halmaan ha ku sameeyo salaad waa ku buri wax badanba hadduu cunay ama wax badanba uu cabay laakiin cudurdaarka maxaa loogu cudurdaari halmaan iyo jaahilnimo maxaa loogu cudurdaari wax yar wax yar uu cunay halmaanuuna ku cunay asoo salaaddii ku dhex jira wax yar uu cabay halmaanuuna ku cabay asoo salaaddii ku dhex jira waa loo cudurdaari jaahilnimo iyo halmaan labadaba waa loogu cudurdaari والله سبحانه وتعالى